subax wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan warbaahinta gobolka minnesota ayaa shaacisay magaca askari toogasho ku dilay haweeney cadaan ah oo sabtidii lagu dilay magaalada minneabolis sarkaalka dilka geysta ayaa magaciisa ay warbaahintu ku sheegtay maxamed nuur oo asalkiisu uu soomaali yahay oo ka tirsan ciidanka booliska ee magaalada minneabolis hase ahaatee booliska ayaan weli xaqiijinin in askariga dilka geysta uu yahay soomaali wariyaha v o a magaalada minneabolis maxamuud mascade ayaa dhacdadan ka waraystay cabdiwaaxid qalile oo ah qareen degan gobolka minnesota sida warbaahinta lagu kalsoon yahay ee gobolka minnesota ay sheegayso habeenkii xab soo gelaysay ayaa laba sarkaaloo ka tirsan booliiska gobolka minnesota gaar ahaan magaalada minneabolis ay guri looga yeeray oo qof uu u yeeray ay tegeen sida la sheegay kadib halkaa xabado ayaa ka dhacay waxaa la sheegay xabadahaasi inay ku dhimatay gabar la sheegay inay ahayd midda iyadu u yeedhay booliiska iyadoo ka cabsi qabtay in faldambiyeed meesha uu ka socdo gabadhaasi asalkeeda waxaa la sheegay inay australia u dhalatay laakiin nin maraykana ay u doonanayd oo hadda ay guur ku heshiiyeen gabadhii meeshay ku qurbaxday sida la sheegay oo ay ku dhimatay ilaa haddana baaritaan xoog leh ayaa socdaa warar soo baxay ayaa sheegaya in booliiska dilka geystay midkood uu soomaali yahay arrintaasi ilaa hadda maxaa laga yidhi run weeyi warbaahinta ayaa isla dhex maraysa labada sarkaal inuu mid ka mida asal ahaan uu ka soo jeeday soomaaliya ama uu asalkiis soomaali ah soomaali yahay arrintaasi weli arrin si rasmi ah ay u soo bandhigtay ama ay usoo bandhigeen saraakiista booliisku ma aha sidoo kale dembi baarista gobolka ee b c e da loo yaqaan iyada lafteeduna arrintaas si toosa uma soo bandhigin oo waa ay ka gaabsadeen waa gartay dhinacaas saraakiisha booliiska haddaynu ka hadalnay hay-adda dembibaaristu dilkan dhacay qofka cadaanka ah ee gabadhah loo geystay oo booliisku ay geysteen ilaa iyo hadda maxay ka yidhaahdeen dabcan hay-adaha dembi baarista ee gobolka oo ay horkacaysa hay-adda loo yaqaan b c a ilaa hadda waxay sheegtay in laba sarkaal ay meesha tegeen xabad midkood uu riday xabaddii ay qof dumarihii u dhimatay wax hub ah oo aan kaa booliiska ahaynoo meesha laga helayna aanay jirin ilaa hadda aanay caddaynin labada sarkaal ee meesha tegey midka isagu xabadda riday gabadhana la sheegay xabad inay ku dhacday xabaddaasoo ay leeyihiin waa mid uu booliisku soo riday marka baaritaan xoog lihina weli uu socdo wixii meeshaa ka dhacayna baaritaan adag ay ku wadaan ilaa haddana way ka gaabsadeen xataa inay sheegaan sarkaalka arrintan ama xabadda riday marka baaritaanku weli waa bilow weeye waa hordhac weeye waxaan filaynaa maalmaha soo socda in si toosa ay u heli doonaan faahfaahin fara badan gaar ahaan haddii sida la filayo kamaradda uu sarkaal saraakiishan booliisku ay jirku ay xiran yihiin ee wax duubta oo sharcigu uu qasbaya inay mar walba oo ay howlgal ku jiraan ay kamaraddaasi wax duubto kamaraddaasi haddii ay shaqaynaysay run ahaantii wixii meesha ka dhacay oo dhanba in meeshaa laga helay u badan tahay sidoo kale ofisarada labada sarkaalba waa la waraysan doonaa oo waraysi aadaa la samayn doonaa isla maanta saraakiisha booliisku waxay sheegeen gobolka magaalada minneabolis in baaritaan gudaha ah ay bilaabeen sidoo kale ay ka codsadeen hay-ado isla ka baxsan booliiska laftoodu inay baaritaan iyaga laftoodu sameeyaan waxa aan fili karaa in dowladda federaalka lafteedu ay soo faragelin doonto oo wixii kaalmo ah iyo baaritaan ah ee loo baahan yahay ay samayn doonto waa gartay wararka qaar ba waxay sheegayaan oo warbaahinta lagu qorayaa in kaamirooyinka baabuurka ay wateen booliisku iyo kuwoodaba ay aanay daarnayn haddii taasi ay dhacdo marka maxaa iman kara run ahaantaas waxay dhabatib weyn ku noqon kartaa baaritaanka sababtoo ah sidaan hore u sheegay booliiska minneabolis waxaa lagu qasbay sanadadii lasoo dhaafay in askari kasta uu wato kamarad ku xiran jirkiisa oo labiskiisa ka mid ah oo uu mar alla markastoo howlgal samaynayo u daaro dabcan taasi waxay timid kadib markii daleeceyn fara badan iyo cabashooyin fara badan booliiska loo jeediyey marka arrintaasi dabcan hadday dhacdo oo kamaradaasi aanay shaqaynaynin ama aanay daarayn run ahaantii dhabarjab weyn bay ku noqon doontaa baaritaanka habase ahaatee markhaati baa meesha joogay oo labada askari midkood hubka ridayay maaha ka kale laftiisu markhaati weeyi sidoo kale forensic waxaa jira analysis wax la yidhaahdo oo ah in la baaro dhammaan walxihii ama waxii meeshaa loogu tegey in la baaro oo dhiigga qofka iyo qofku meeshu ku dhacay jirkiisu iyo habka xabadda loo riday angalka meeshay ka soo baxday waxaasoo dhan in la aad iyo aad loo faahfaahiyo loona baaro haddaynu ku noqono xiriirka warbaahintu ay la samaynayso wiilkan ay ku magacaabeen maxamed nuur oo ka tirsanaa ciidamada booliiska oo ay leeyihiin waxa uu ku biiray sanadkii labada kun shan iyo tobanka haddii taas baaritaanku uu sheego ama booliisku ay baahiyaan in qofku uu soomaali yahay maxay bulshada soomaaliyeed ee gobolkan ku noqonaysaa run ahaantii waxay nagu noqonaysaa arrin niyadjab nagu keenta oon aad iyo aada uga xunnahay jaaliyad ahaan dhowaan waxaan aad iyo aad ugu faanaynay oo annagu jaaliyad soomaali ahaan oo reer minnesota haddii aan nahay inaan nahay jaaliyad run ahaantii yeelatay askar booliis ah oo tiradoodu isu soo tarayso ee askartaasoo jaaliyadeeda ka mid ah u adeega jaaliyadayada maalan waxaan tusaaleaan kugu soo qaadi karaa masaajidda aan ku tukanno oo kale jimcayowga ama wakhtiyada ciidaha ama habeenadii ramadaanka ama markii aan xataa event iyo qabno xaflado waxaan u yeerannaa saraakiisha booliiska kuwaas soomaaliga ku hadla marka waxaan odhan karaa laakiin arrintaasi cadaadis weyn bay nagu keeni kartaa waxa se xaqiiqo ah shacabka jaaliyadda soomaaliyeed ee minnesota waa jaaliyad aad iyo aad u firfircoon waxaanan filaynaa inay oo aan ka rajaynaynaa walaalaha iyaga kale ee reer minnesota ee nala degan ee muwaadiniinta ah ee aan soomaalida ahayn inay fahmaan qofka asal ahaan meeshuu ka soo jeedo in aan loo eegin ee loo eego sarkaal ahaan iyo waxqabadkiisa ama qaladka isaga ka yimid
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid qalile oo magaalada minneabolis ugu warramayay wariyaha v o a maxamuud mascade